wararka aanu ka helayno gudaha dalka kenya ayaa ku waramaya in ciidamada kenya howlgall ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanada dhaca dhanka xadka iyo gudaha dalkaas kenya ay ku qaqabteen in ka badan soddon qof oo soomaaliya ah kuwaas oo looga oo kuwaas oo loo haysto arrimo la xidhiidha in aysan sharci ku joogin gudaha dalkaasa deegaanada inta badan ciidanka kenya howlgalku ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanka sarif biyomadow iyo sidoo kale bajambuula oo ah deegaano inta badan dhaca dhanka xadka gudaha waddanka kenya uu la leeyahay dalka soomaaliya howlgalkan lagu qabtay ku dhowaad ama in ka badan soddon qof oo soomaaliya ayaa la sheegay in qaar ka mid ah dadkii la qabtay ee soomaalida loo gudbiyey maxkamado ku yaala gudaha dalka kenya halka kuwo kalena lagu hayo xabsiyo dhanka xadka ah oo dalka kenya la wadaaga soomaaliya howlgalkan ayaa la sheegayaa weli inuu ka socdo qeyba ka mid ah deegaanada islamar ahaantaana baqdin weyn ee soo food saartay dadka soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada dalka kenya kuwa oo ka baqdin qabo saameyn xoogan inuu ku yeesho howlgalkan ee wadaan ciidamada kenya ma jirto waxwar oo ka soo baxay saraakiisha kenya ee ku aadan ujeedka howlgalkan ee u fulinayaan inkastoo la sheegay inay tani ay keentay mid hakad ama inkastoo la sheegay in howlgalkan uu hakad geliyey isku socodkii dadweynaha qaar ee u kala gooshayay gudaha waddamada kenya iyo soomaaliya kuwaas oo inta badan iskaga kala guusha waa iskaga kala goosha dhanka xadka dalka kenya uu la wadaago soomaaliya